dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tanii markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey bismillaah magacaygu waa maryam joogto cadaad waxaan weydiinayaa raadiyo erg haddii uu bahalka la yidhaahdo ee ku gaaro qof coronafirus qaba hindhisadiis adigoo xiran maaskarada afka qofkaas sidiisaas ma ka qaadaysaa corona mahadsanid maryan oo joogta magaalada cadaado haddaan iskuday inaan ka jawaabo su-aasheeda maryan arrintaasi waxay ku xidhan tahay fogaanshaha qofka kuu hindhisaayo haddii qofka qaba cudurka covid nneteen-ka haddana uu kuu dhow yahay oo kugu hindhiso asigoo kuu dhow waxaa laga yaabaa in ay hindhisihiisa dhibaha hindhisaha ay gaaraan ganfur xidhka aad xidhan tahay adigoo ogaan u haynine kadib markaad damacdo inaad iska saarto waxaa laga yaabaa markaas in aad taabatid meeshii dhib ah ay gaareen markaasna aad qaaddo cudurka covid nneteen-ka balse haddii aad ka fog tahay ganfuur xirna uu ku xiran yahay ma qaadi doontid insha allah cudurka covid nneteen-ka assalaamu calaykum waa fu-aad axmed xasan nuur fu-aad laabeeriya oo ku sugan magaalada boosaaso waxaan weydiinayaa dhakhtarka raadiyaha gaar ahaan dhakhtarka ka sheekeeya xanuunka koronaha xanuunka koronaha ee adduunka aafeeyey qofka hadduu hal mar ku dhaco mar labaad ma ku dhici karaa xanuunka coronavirus hadduu safarka ku dhaco mar labaad xumadii badnayd oo kale ma leeyahay mahadsaneed fu-aad axmed xasan nuur oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa fu-aad arrinta ah qofka cudurka ku dhacay oo haddana ka soo bogsooday mar labaad maku soo laaban karaa cudurka walaal arrintaasi xaqiiq rasmi ah looma hayo waxaa laga yaabaa inuu mar kale uu kugu dhaco cudurka balse waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka ka ilaalinaya wixii fayrus iyo bakteriya soo weerara haddii qofka difaaciisa jirka uu adag yahay fayrus iyo bakteriyada awood uma lahan in ay soo weeraraan ama ay soo galaan oo oo wau iska difaaci karaa balse haddii qofka difaacaysa jirka uu yar yahay ama daciif uu yahay cudurka wa uu nugul yahay inuu qaado mar kale waayo difaacaysa jirka ayaa daciif ah ama awood uma laha inuu wax iska difaaco horeyn salaamaya dhakhtarka magacaygu uu axmed cismaan maxamuud oo jooga magaalada garowe dhakhtarka waxaa weydiinaya haddii aada la kulanto ruux muxuu hayto cudurka covid nineteen qaba oo adigoo ka gaashaantay afgashi face mask iyo gloves isticmaalay haddii aada galmad la samayso laga yaabaa galmadaas inuu ku ka gudbo cudurka covid nineteen mahadsanid axmed cusmaan maxamuud oo jooga magaalada garoowe haddaan isku day inaan ka jawaab su-aashiisa axmed axmedow waxaad ogaanaysaa si walba aad u xerato ganfuur xer iyo gacmo gashi marba haddiiba qofka cudurka qaba aad u dhowaato oo aad la macaamisho waxaad qaadi kartaa cudurka covid nneteen-ka waana sababta qofka qaba cudur covid nneteen-ka meelgooni ah loo dejiyo oo dadka loogu dhex saaro waxaana laga yaabaa in si kale oo jidhkiina ay isku taabtaan hadhowna aad ilaawdo in aad gacmahaaga ka ilaaliso wejigaaga sanka iyo afka sidaasna aad ku qaaddo cudurka covid nneteen-ka markaa waxaa wanaagsan inaad isku sugto qofka qaba cudurka covid nneteen-ka ilaa uu ka caafimaadayo raadiyow ergo waxaan ahay nin la yidhaha cali bashiir tahliin waxna ii uri maayaan waxna ii carfi maayaan xaaladayduna waa bari dhexaysan tahay raadiyow ergo waxaan u baahanahay cudurkaas coronavirus aan u maleeyi inaad igala soo hadashiin oo aad iga warbixidiin raadiyow ergo intaasaan u baahanahay waxaana joogaa gobolka galgaduud gaar ahaan degmada gur'aal aan joogaa meel la yidhaha kitaabaale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsaneed cali bashiir oo naga soo wacay magaalada guriceel haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cali in aad weydo dareemihii urinta iyo dhadhanka waxay ka mid yihiin calaamadihii cudurka covid nneteen-ka sidaas awgeed waxaa lagaa rabaa inaad raadsato goob caafimaad si loogu baaro viruska covid nneteen-ka inta aad ka tegayso goobta caafimaad ee lagugu baarayo covid nneteen-ka waxaa wanaagsan in meel gooni aad isku ilaaliso gacmahaadana labaatankii ilbiriqsiba mar iska dhaqdid gacmahaaga labaatankii ilbiriqsiba mar inaad iska dhaqdid adigoo ku dhaqaayo biyo nadiifa saabuun iyo oomo iskana ilaaliso inaad taabato sankaaga afkaaga iyo wejigaaga asalaamu calaykum alxamdulilah cabdo magacaygu xamdi cuseysa magaalada garwe waxaan weydiinayaa dantaabkaa weydiiyaa cudurka korona fade haddii soo loo sacleeyo oo marlaada soo laabtay calaamad sida unay wacdo intaas ayaan rabaa su'aal mahadsaneed xamdi oo joogta magaalada garoowe haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda xamdi maya cudurka covid nneteen-ka lama soo laaban doono calaamado cusub oo aan ka ahayn calaamadii hore kuwaasoo ahaayeen qofac qalalan qandho daran neefta qofka oo ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaas inaad weydo dareemihii urunta iyo dhedhanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bahda raadiyo erga waa inidin salaamay salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhakhtarka qaaliga ah waxaan weydiinayaa ma kamid tahay calaamadaha corona virus faruuryaha oo iska qalalan iyo qandho andrema dhakhtarka waxaan weydiinaa ma kamid tahay calaamadaha corona virus lagu garan karo
mahadsaneed qof aan noo soo sheegin magaciisa iyo meesha uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa faruuryaha oo qalalan kama mid aha calaamadaha cudurka covid nneteen-ka qandhada way ka mid tahay calaamadaha cudurka covid nneteen-ka balse qandhadu waa qandho heerkeed aada u sarayso un uuna ka badan tahay ayna ka badan tahay soddon iyo sagaal digrii centigrade magacaygu waa zakariyo saciid usmaan oo kaasoo wacaya degmada doorow soomaaliya corona viruska waxaan weydiin lahaa dhakhtarka maxaa laga qaada corona virusku qof hadduu kuu dhow yahay ma kugu dhici karaa saas maad ku qaadi kartaa ayaan weydiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsaneed zakariye saciid oo jooga doolow haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa zakariye cudurka covid nneteen-ka waxaa lagu qaadi karaa in aadan raacin tilmaamihii caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef kuwaasoo ahaayeen tilmaamaha in gacmaha la dhaqdo labaatankii ilbiriqsba mar iyadoo lagu dhaqaayo biyo nadiifa iyo saabuun ama oomo in la xirto ganfuur xir iyo in la gashto gacmo gashi iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in la kala fogaado ama in laga fogaado goobaha dadka ay isku yimaadaan in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka in dadka ay kala fogaadaan ugu yaraana labo mitir ama saddex talaab- tallaabo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa xakiim axmed cabdi oo jooga cadaado dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo waa maxay coronavirus maxaa sababa astaamihiisa maxaa ka mid a ko maxaa looga hortegi karaa intaas ayaa rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo qofka coronavirus qabta maxaa lagu garan karaa iyo astaamaha lagu fahmi karo iyo ka hortaga la samayn karo mahadsanid cabdixakiim axmed cabdi haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdixakiim cudurka covid 19 waa virus kaasoo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxaana la isku gudbin karaa qofka qof cudurka covid 19 ka calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale intaas soo raacda in qofku uu waayo dareemihii urunta iyo dhedhanka haddii aad isku aragto calaamadahaas waxaa wanaagsan in aad joogto guriga dadkana aad ka fogaatid meelgooni ahna aad isku socdo waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo nadiif aad ku dhaqdo labaatankii ilbiriqsba mar islamarkaasna aad joogtayso nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed waa inaad isticmaashaa ganfuur xirkii iyo gacmo gashigii adigoo iska ilaalinayo inaad taabato sankaaga afkaaga iyo wejigaadaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqan gacmaha maydha ku dhaqma awaamiirta dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag